doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee qaybta jubbaland oo soo bilaabatay siddeeddii bishan ayaa maanta lagu soo gebagabeeyey magaalada kismaayo iyadoo la doortay saddex iyo afartan xildhibaan kuwaasoo ka mid noqonaya xildhibaanada cusub ee aqalka hoose ee dowladda federaalk ee soomaaliya gebagabada doorashada aqalka hoose ee magaalada kismaayo ayaa waxaa goobjoog ka ahaa oo ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan guddiga doorashada heer federaal ee soomaaliya ergeyga qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha soomaaliya ambasador michael kitin madaxa amisom ee soomaaliya madiara iyo mas-uuliyiin kale waxaana goobta doorashadu ay ka socotay ugu dambeyntii lagu doortay xildhibaankii ugu dambeeyey ee saddex iyo afartanaad kaasoo lagu magacaabo ibraahim maxamed xuseen guddiga doorashada heer federaal ee soomaaliya ee goobjooga ka ahaa doorashada aqalka hoose ee ka socotay magaalada kismaayo ayaa ugu dambeyntii ku dhawaaqay in lasoo gebagabeeyey doorashadii aqalka hoose ee toddobaadyadii lasoo dhaafay ka socotay magaalada kismaayo cabdicasiis sheekh dayib waxa uu ka mid yahay mas-uuliyiinta guddiga doorashada heer federaal
waxaa maanta aan maraynaa maalintii tobnaad ee doorashooyinkii jubbaland ka dhacayay waxaana qabanay kursigii ugu dambeeyey afartan iyo saddexaad jubbaland kuraasta taalay waxay nambarkoodu ka bilaabanaya ay tirada guud ee aqoyoaaaaniyosanta soomaaliya ay ka yihiin afartan iyo saddexda kursi kursiga ugu horeeya wuxuu ahaa nambarkiisu toddobaatan iyo afar kursiga ugu dambeeya nambarkiisana wuxuu ahaa boqol iyo lix iyo toban kursiga maanta la qabtay tirsigiisu wuxuu ahaa kursiga maanta la qabtay tirsigiisu wuxuu ahaa siddeetan iyo kow kursiga siddeetan iyo koowaad waxaa maanta ku tartamayay saddex musharax waxaana guulaystay xildhibaan ibraahim maxamed xuseen bowle ayaa ku guulaystay halkaana waxaa ku soo dhammaaday konton iyo kowdii kursi ee sideed ka mid ah ee aqalka sare ahayd ee laga dooranayay jubbaland waxaan isleeyahay waa maalin guula oo aad iyo aad farax ummadda soomaaliyeed iyo ummadda jubbalandba u ah annagana noo ah dadkii hawsha hayay waxaa suurto gashay oo dhammaystirantay howl aad iyo aad u qiimo badan ma islihii waxaa dhammaaday hawshii doorashooyinka sababtoo ah waxyaabo fara badan baa dhiman mas-uuliyiintii ka hadashay gebagabadii doorashada aqalka hoose qaybta jubbaland waxaa ka mid ahaa wakiilka qaramada midoobay ee arrimaha soomaaliya michael kitin oo bogaadiyey qaabkii ay u qabsoontay doorashada aqalka hoose qaybta jubbaland ee magaalada kismaayo
Uh, election here in uh, Jubaland to see the completion of the lower house electoral process here. Uh, I'm delighted by the presence of observers.
farxad bay ii ahayd inaan joogo doorashadii u dambaysay ee ka dhacda jubbaland waxaanan ku faraxsanahay inay ila socdaan madaxda midowda afrika iyo danjiraha midowda yurub si ay u arkaan dhammaystirka doorashada aqalka hoose waxaan ku faraxsanahay inay joogaan dad korka eegaya iyo hannaanka xallinta khilaafka waxaa jiray dhowr dacwadood oo hannaankan ku saabsan hase yeeshee guddiga xallinta khilaafka ayaa si qoto dheer u eegaya waxaan u hambalyaynayaa shaqada wacan ee uu qabtay guddiga doorashada dadban ee dowlad goboleedku iyo gargaarka uu ka helay guddiga doorashada heer federaal markaa kani waa war farxad u leh jubbaland waxaana rajaynayaa in maamul goboleedyada kalena ay raacaan tusaalaha jubbaland si ay maalmaha soo socda ugu dhammaystiraan doorashada golaha shacabka khadar maxamuud xareed v o e nairobi